kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa jirta in khilaaf uu u dhexeeya dowladda federaalk ee soomaaliya iyo qaar ka mid a hogaamiyaasha maamul goboleedyada ay ka mid tahay galmudug waana qodobka barnaamijkan si gaar ah aan ugu eegi doonno barnaamijka waxaan uga hadlaynaa aragtida galmudug ee doorashada dhowaantan dowladda federaalk ee soomaaliya ee iclaamisay siddeed iyo tobankii bishan oo ay sheegtay in afarta bisha julaayo la qabanayo waxaad sidoo kaleeto barnaamijka ku maqli doontaan waxa salka u ah khilaafka dhinacyada galmudug dhexdooda ah iyo sidoo kale galmudug iyo dowladda federaalka iyadoo dhinaca kale lagu eedeynayo maamul goboleedyada iyagu inay u gacan togaaleynayaan dowlado shisheeye gaar ahaana waddamada deriska oo soomaaliya qaarkood xurguf ay kala dhexayso siyaasadeed sida dalka kenya haddaba guud ahaanba barnaamijkeenna faaqidaada toddobaadka qodobadaasi ayaad uga bogan doontaan barnaamijka waxaa waraysiyo dhinacyo badan ah ku siiyey oo qayb igala ah wasiirka warfaafinta dowladda federaalk ee soomaaliya oo ka jawaabaya eedaha dowladda galmudug ay u jeedinayso iyo aragtida dowladda waa maxamed cabdi xayir maareye madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geelle xaaf iyo aqoon-yahanada kale ah brofesor cabdi ismaaciil samatar oo baraka ah jaamacad ku taala gobolka minnesora iyo sidoo kaleeto doctor maxamuud maxamed culusow oo ka mid a aqoon-yahanada ka soo jeeda galmudug kuna sugan dalkan maraykanka madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf oo aan kula xiriiray haddaba khadka telefoonka si dhankooda arrinkaasi ay uga hadlaan isagoo ku sugan magaalada dhuusamareeb ayaa waxa uu ku tilmaamay dowladda war-saxaafadeedkeeda waxba kama jiraan iyo arrin ku xadgudbaysa dastuurka u yaala dowladda federaalk ee soomaaliya iyo sidoo kale kan maamul goboleedka galmudug oo xaq u siinaya asaga iyo maamulkiisaba sida uu yiri inay dhammaystaan afarta sannadood ee loogu talagalay maamulkiisa waxa weeye marka ugu horeysa annagu ma nihin maamul goboleed cusub adduunku wuxuu wada shaqeeyaa dastuur iyo sharci aniga wax wax aan la qoran karay ama aan la qortay ma jiraan sababta waxaa weeye dastuuriyan annaga xor ayaan nahay doorashadeeda annagaa u xaq u leh hooladhigeeda annagaa xaq u leh dibudhigideeda annagaa xaq u leh wax allaale iyo wixii galmudug gudaheeda annagu mustacmalad ay xukumaan ma nihin laakiin dowladda federaalka waa dowladdii dhexe waa dowladdii federaalka ahayd waa hooyadii waddanka marka institutionkii hay-adeed oo dowladeedee la yaqaana maadaama ay tahay adinkana farac ka mida aatiin ilaan dalku isma wada barbar socdee in dowladdii dhexe iyo wasaaradda arrimaha gudaha aad uga dambeysaan lafteeda soo meesha kuma jirto meesha kuma jirto shaqana iskuma lihin annaga iyo dowladda federaalka nidaam dastuurka ayaa noo dhaca wixii dastuurku qorahayo hadday fuliyaan annagu waxba kama qabno laakiin dastuurkii hadday abiyuus ku sameeyaan dee ma aqbali kar waa tahay bal aragtida dhinaca kaleeto aan siiyo wasiir maareye wasiir haddii madaxweyne xaaf uu ku adkeysanayo sida hadda muuqato mowqifkiisa ah in doorasho aan la qabanin afarta bisha oo saad maqlaysidba uu leeyahay afarteeda sano ayaan dhamaysanayaa maxay yihiin waxa la gudboon dowladda marka mawqifka iyagu waxa weeye marka ugu horeysa dhammaan ama ama maamuladu ha noqdeen ama dowladuhu ha noqdeen heer federaal oo kaan anigu ka tirsanayn ama heerka maamul goboleed in mar kastoo waktigu dhammaado dadka talada loo celiyo oo ay istoortaan oo dowlad cusub dhistaan haddii dhibaatooyin jiraan u baahan in wakti la la qaatano inkastoo wakti kordhin aanu had iyo jeer ka taxadirno talada waxaa iskale dad dadka degaanka oo isu dhan oo dib heshii oo heshiiyey oo wada hadlay oo wixii khilaafaad ahee jira meesha ka bixiyey mas-uuliyadda dowladda federaalka ee soomaaliya dalkan soomaaliya dowladda federaalka ee soomaaliya mas-uulkaa iyada ayay tahay inay qabato oo kormeerto oo xaqiijiso jiritaanka iyo waktiga iyo inay si loo dhan yahay oo free and fair u dhacday doorashooyinka maamul goboleedyada dalka soomaaliya dowladda federaalka baa mas-uulka ah ma jiro federaal dowlad federaal oo madax bannaan oo waxay doonto samayso dastuurada ay leeyihiin waa inay u hongaasanaan oo ay oo ay oo aanay ka hor imaanayn dastuurka qaranka sidaas ayay ku dhisan tahay madaxweynaha galmudug goboleedyadu ay ku dhisan yihiin marka marka dowladda soomaaliya waxay ku leedahay rool bay ku leedahay muuqda oo aan la-aanteed aan saxaynin doorasho la qabto dhinac marka laga eego maamul goboleedka galmudug ayaa kala jaban wakhtigan madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka ah ayaa isla barbar ah waxa ayna la safan yihiin dowladda dhexe waxayna u arkaan in afarta bisha julaayo ay ku eg tahay wakhtigooda ayna tahay in doorasho la qabto xilligaasi oo gebi ahaantoodba ay ku eg tahay maamulkooda waxaa sidoo kaleeto madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf iyo weliba madaxa ahlu sunna ee xukuumadda galmudug ay iyaguna yihiin kuwo isku dhinaca taasi ayaa dadka qaarkood waxa ay ka dhex arkayaan dareenka ku salaysan in dhinacba dhinaca kaleeto uu riixayo oo bahwadaag uu la yahay isla galmudug ayaa khadka telefoonka asna kula xiriiray madaxweyne ku-xigeenka maxamed xaashi carabi waxa aan weydiiyey si la mida sidaasi goorta uu arko xilliga saxda ah ee doorashada galmudug in ay dhacdo ayaguna sidaa la socotaba galmudug markii laba kun toban iyo shantii nala dooranayay muddo afar sana ay ahayd xilligii afarta sanana wuxuu ku egyahay afarta julaay sanadkan laba kun toban iyo sagaalka runtii markii dowladda waxay sheegtay waxaan arkaa wax saxa oo waktigii galmudug iyo mandatekii aan haysanay inuu waktigaa dhammaanayo kadibna ay tahay in doorasho la aado doorashadiina laisku diyaariyo doctor maxamuud maxamed culusow waxa uu ka mid yahay aqoon-yahanada galmudug ka soo jeeda ee ku dhaqan gudaha dalkan maraykanka gobolka michigan ayaa khadka teleefonka kula waxaana weydiiyey bal inuu sharaxaad iga siiyo waayihii dhismaha maamulka galmudug iyo sidii uu soo maray galmudug waxay ku abuurantay markii ugu horreysaba xoogaa yar oo khilaafa markii adigu cadaado iyo dhuusumareeb maamulkii jiray xoogaal laisku khilaafay si kastay ahayd markii la abuuray dowladdan galmuduga waxaa beeshii caalamka iyo cid walba ay soo istaagtay inaysan wax taageeraa iyo aqoonsi ama legitimacy wax la yidhaahdo aan la siinaynin ilaa haddee dhinacyadii ahayd markii hore isku khilaafay ay heshiiyaan muddo ka bacdi markii ay dhacday inuu iscasilo madaxweynihii ugu horreeyey oo la dutay cabdikariin guuleed ayaa waxaa la qabanqaabiyey doorasho ka dhacday cadaado markaasna waxaa la doortay labadii kun iyo toddobiiyo tobankii madaxweyne axmed ducaale xaaf runtii doorashadaas laftigeeda waxay ahayd markii adigu ay xukunka ama la doortay dowladda federaalka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa ka muuqatay inay markaasba uu dowladdu ku fakeraysay in la doorto qof aan ahayn muxuu ahay madaxweyne xaaf xoogaa inkasta oo buuqaasu dhacay haddana waxaa lagu dadaalay sidii loo wada shaqayn lahay markii uu soo dhammaaday shirkii lagu qabtay london adigu madaxweyne xaaf waxaa loo sheegay inay tahay laga maarmaan in cadaado iyo ahlu sunna maamulkii joogay ay wada heshiiyaan ayna gaaraan heshiis magaalada caasimadana dowlad goboleedku ay timaado si beesha caalamku ay gacan u siiso una taageerto mashaariicdii iyo horumarkii guud ahaanba loogu talagalay galmudugna loo loo loo furo runtii hawshaasu dhibaato badan baa ka timid xoogaa dowlad dowladda federaalka waa ka cagajiiday laakiin wadahadallo iyo taageero laga helay beesha caalamka ha ahaato dowladda maraykanka qaramada midoobey iyo madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa waxaa fududeeyey in arrintaasu heshiiskaas la qabto iigadna ay horseed ka ahayd lagu qabto heshiis mataqaanaa iyo wadahadal magaalada jabuuti halkaasna lagu gaaray in la wada mideeyo guud ahaan maamulkii cadaado iyo maamulkii dhuusamareebeed haddaba profesor cabdi ismaaciil samater oo bara ka ah jaamacadda minnesota waxa uu si dhow ula socdaa xaaladda dalka waxa uu dhaliilayaa labada dhinac ee dowladda iyo maamul goboleedyada wakhtigaanba marka ugu horreysa waxay ka nixi lahaayeen oy u diirnixi lahaayeen dadweynaha balanbalsan dantooda in laga shaqeeyo mid walba wixii isaga u gaaray meel buu dhigan lahaa waxaa weyn baa laga wada shaqayn lahaa haddii taa lagu t lagu dhaqaaqana waxaan qabaa xamar iyo dhuusamareeb iyo garawe iyo bo iyo kismaayo iyo baydhabo in wax weyn hayna udhexayn waayo danta dadka soomaaliyed oo dhulkaa degan ilaa sayla ilaa raskamboni waa isku mid dantooda waa inay shaqo helaan inay caafimaad helaan inay ammaan helaan weeyaan laakiinse waxa weeye inta qof walba oo madax sheeganaya ama gobol ha jooga ama meel kale ha jooge dantiisa gaarkaa uu ka dhigaya dantii ummadda dee kaaf iyo kaab ay kala noqonaysaa iskuma soo dhowaan karaan walaal ummadiina ayaa kusii baaba'asa waxaana iman doona markaasi in laguba kala tago meesha hadday sidan kusii wadaan walaal isla shalayna war-saxaafadeed ee dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya ugu duurxulaysa maamul goboleedyada iyo arrimaha heerka federaal ayaa laga soo saaray wasaaradda warfaafinta war-saxaafadeedkaasi ayaa loogu digay xubnaha dowlad goboleedyada hogaamiye iyo shakhsiyaad kasta oo ku kaca ayaa la yidri arrimo ku xadgudbaya qarannimada soomaaliya war-saxaafadeedka dowladda soomaaliya ayaa la yidhi tallaabooyin waafaqsan dastuurka ayay u qaadaysaa dowladda cid kasta oo ku kacdo inay garab siinayso dowlado shisheeye oo ku soo xadgudba ayaa la yidhi xuduudaha dhinaca beriga iyo kuwa badda ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ugu horeyn wuxuu sheegayaa dowladda federaalk ee soomaaliya mas-uuliyadda ka saaran dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed guud ahaan ilaalinta midnimada wadajirka iyo xuduudaha dalka oo dastuuri ah iyo inay hawshaa dowladdu u taagan tahay oo aanay doonin iyo sidoo kale maadaama soomaalidu hadda wakti badan burbursanayd oo meelo badan galgalo galgashay in ay jiraan maaragtay dad ama si kas ah ha u sameeyeen ama si aan ogaansho ahayn ha u sameeyeen samaynaya ficilo waxyeeli kara qadiyadaha lama taabtaanka ah ee soomaaliya marka inaanu hadda stagekan u digno una sheegno inay yeelan karto maaragtay constituencies ama ama wax ka ciqaabi ka dhalan karto hadday kusii socdaan ayuu ayuu war-saxaafadeedku sheegay dad gaara miyaa jira ood noo sheegi kartid ama maamul goboleedyada ama siyaasiyiinta soomaalida waanu xusnay baarisyo iyo warar iyo xogo oo oo oo ay dowladdu heshay inay arrimahaas si uun ugu lug leeyihiin dad xilal hadda haya oo ama heer maamul goboleed ka haya ama heer qaran ka haya ama kuwa hore u hayn jiray laakiin dowlad ahaan maanta intaa inaanu dhaafno ma rabno wat warbaahinta iyo dadka soomaaliyeed baa laga rabaa inay sii baaraan iyagaa la heli doono magacyada insha allahu tacaala xiisada siyaasadeed ee haddaba u dhexeysa dowladda federaalk iyo qaar ka mida maamul goboleedyada ayaa sal u noqota in madaxda maamul goboleedyada ay xataa xiriir la samaystaan qaarkood oo ay ku shiraan wadamada deriska gaar ahaana dalka kenya oo xurguftiisa siyaasadeed ee dhinaca badda ku salaysan ee waayadan kala dhexayso dowladda federaalk ee soomaaliya wakhtiganba ay cirka marayso madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf ayaan weydiiyey haddii dad badan oo shacaba siday u dhigayaan ee ayagoo qiyaamo qaran samaynayaan amaba dowladdu ay tuhmayso waxa uuna ku jawaabay sida tan gaara waxa weeye horta cid ku shirtay kenya ma jirto qofku ayadaa shaqsi ahaantiisu meesha u tegay intii tagtay markii hore waana waa tegey waa ka tegey axmudnado waa tegey aniga waa tegey waan ka soo tegey ase waan ka tegayaa midda labaad waxaan kuu sheegayaa arrinta badda iyo laamtiisa iyo waxaas waa ka horreysay dowladdan dowladdii xasan sheekh bay ahayd maxkamad baa la isteeyey maxkamaddaa wixii ka soo baxa cid waliba inay ku qanacda weeye midda labaad waxaan kuu sheegayaa kenya annaga waa noo dalkayga labaad in dhibaata la dhex marsado ma rabno anigaan kula hadlaayo hanti baan kuleeyahay waa deganahay toddoba milyan oo soomaaliyeed ha degan ganacsi bay kuleeyihiin tacliim bay ka bartaan daqootihaan bay u joogaan waa soo maraan waa sii maraan annaga in wax si soolxun iyo dhibaato ay nooga timaado inta dowladda federaalka ahi ay la dirinto ma rabno haddii kale wax lagula dirira iyo balanka ha qadeeya ma ogin waxa lagu dhahay lama arko waata kenya waxay tiri dacwadda ha laga soo celiyey heeg annaga iyo soomaaliya aan wada hadalno gacmo geli jira ha laga dhigo tallaabooyin isxixiga ayaa kenya ka soo muuqda xiriirka iyo soomaaliya u jirtay xataa xuduudahood iyo xirteen marka waxaasoo dhan idinma muuqdaan miya adinka annaga taas iyagii dowladda federaalka ka dhaxaysaa wixii ay isla rugmanayaan ayagay u taalaa annaga nalamana ogeysiin dowladda federaalka nooma soo bandhigin kama warqabno inay jirna iyo inaanaan jirin dankama laha ayaday u taal wixii ay la dirirahayaan waxay leeshayeen laakiin annaga dan baa nooga ximay beesha caalamka oo dhan baa naga joogto hanti baan ku leenahay waa ku noolnahay waa tagnaa waa meesha keliya oo aanu tagnoo kasoo laabano meel kale noo furan ma jirto haddii ayadii nala ka xiro dhibaataa noogu haddii dadka soomaaliyeedoo degan dhibaata ku timaado dhibaato weeyo danoogumatahay doctor maxamuud maxamed culusow waxaa jirto in maamul goboleedyada soomaaliya dhinac markii la eego haddana lagu xanto in wadamada deriska ay gacansaar la leeyihiin qaarkood qarannimada ay ka hor imaanayaan hadda wixii ugu dambeeyey kenya oo soomaaliya uu kala dhexeeya xurgufta siyaasadeed ee ku salaysan khilaafka dhinaca badda in maamul goboleedyada madaxdoodii ay ku shirayaan magaalada nairobi oo madaxda kenya ay la shirayaan xilli xataa kenya tallaabooyin isxiga ay qaadaysay marka sidaasi ma kula muuqataa in madaxda maamul goboleedyada laftirkooda ay caqabad ku yihiin jiritaankii ummadda iyo guud ahaan dalka runtii horta waxaa loo baahan yaha laba qodob in hoosta laga xariiqo oo guud ahaan qof kasta oo hadda soomaaliya oo maanta waddankaasu inay dowlad ka dhalato nabad ah dib u heshiisiina oo dadkuna ay ku kalsoonaan karaan ay ka dhalato inay laba shayba muhiimta horta marka hore nidaamkii hore oo dowladdu ay ku dhisnaan jirtay dhaqan ahaan in sida ku cad dastuurka uu bedelay oo nidaam federaaliya la sameeyey waa laga yaabaa meelaha qaarkood in federaalka magaciisa macnihiisu waxyaabo oo khilaafaad ah laakiin waxaa muhiima in awooddii la qaybiyey oo awood deegaaneed iyo awood dhexe la abuuray horta si kastaba ha loo bixiye oo ah ama xukun fidin wax la yidhaahdo taas marka taas macnaheedu waxa weeye dowladda federaalkaana inay aqbasho ogaad midda labaad waxa weeye dowladda federaalkaa haddii iyadu cidhiiri iyo khilaafaad iyo iyo caburin iyo iyo cadaadin hadday bilowdo hoggaanku markaas waxa weeye inta hoose oo aan awoodda lahayn ama awoodda dhaqaale iyo midda kaloo ciidan ah looga badinayo ama masalaadda siyaasadeed qof walba marka waxaa dhici karta inuu abuurto isaguna inuu ku dhaqaaqo tillaabooyin uu awood ku abuuranayo taasuna waa midii jabhadaha abuurtay waa midda khilaafaadka abuuraysa marka labadaas arrimoodba waxaa loo baahan yahay qof kasta oo mas-uula oo maanta qaranka madax ka ah inuu labadaas ka ka hortago uu joojiyo si aysan u dhicinin in maaragtay muxuu ahaaye cid walbaba meeshii ay markaas awood ay ka heli karto ama dhaqaale ay ka heli karto inay inay u raadsato matalan hadda galmudug oo kale waxa weeye laba sano oo kaamila wixii dhaqaale loogu talagalay wixii mashaariic loogu talagalo dhan waa loo diiday waana laga caburiyey taas marka waxay dhalinaysaa ninkii mas-uulka ahay warka waa inuu isagu tillaabooyin kala qaadaa si uu markaas dadkiisii iyo deegaankiisii oo maalin walba laga rabo marka intaasaa waan qabaa inay tahay inaysan marna dowladdu ay awood u leedahay inay joojiso arrintaas soo ayaga laftooda markaas kuma tumanayaan dastuurka oo arrimaha federaalka arrimaha dhaqaalaha lacagta difaaca xiriirka dibadda waxaasoo dhan waa howlaha u yaalla dowladda dhexe federaalka marka maamul goboleedyada hadday sameynayaan madaxdoodii soo dhinaca kale ayagana kuma tumanayaan dastuurkii dastuurka markaad fiiriso waxaa ku qoran dowladda federaalka arrimaha dibadda inaysan keligeed u madax bannaanayn oo wixii ku saabsan dowlad goboleedyada ama guud ahaanba danaha guud oo siyaasadda marka hore in ay wadatashi iyo siyaasad guud oo heshiisa marka hore ay dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ay ku yeeshaan ciidamada xaggeeda heshiisaa la sameeyey waana la qeybiyey ciidamadii iyo awooddii iyo difaacii nidaamkii hore oo dalka u yiilay waa la bedelay nidaam qoraalah oo ay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ay saxiixeen iyo beesha caalamka ayaa waddanka yaalla dastuurkana ku qoran loona baahan yahay in la fuliyaa marka waxay u baahan tahay waxa weeye inaanu xoogaal u noqonno isbeddelka dowladeed ee dalka la yidhi ha laga hirgeliyo inaanu sida uu u yahay inta horta marka hore loo caddeeyo loogu dhaqmo markaas kabacdi ayaa waxyaabaha yararkaah oo khaladaadkaah ku jira laga saari karaa laakiin haddii itijaaha weyn adigu aan laisla waafaqsanayn marna ma dhici karto ciduna markaas awood gaar ay yeelan kartaa ma jirto markaas laakiinse professor cabdi ismaaciil samatar ayaa isna asoo ka eegaya hanaanka federaalka waxa uu qeexayaa waajibaadka federaal iyo midka gobol ee soomaaliya ay leedahay haddaan gobolada dhexe galmudug oo kale kasoo qaadno madaxweynahoogu inuu joogo nairobi uu halkaa ka adaadurinayo waxay oo kenya iyo soomaaliyana hay isku haystaan baddii una isagu waxaa danaynayn una kana xishoonayn in ummaddii walaalihii ahaa uu ka mid ahaa uu gobolka madaxda ka ahaa halkan lagu haysto waxay ku tusaysaa inuuna dee fahamsanayn qarannimadu waxay tahay inuuna fahamsanayn dareenka soomaalinimadu waxay tahay taasi waa ta koowaad qolooyinka xamar dowladda ka sheeganayana waxa weeye iyaka horey u caddaysteen inay doonayaan meel walba inay dhigtaan nin gabarnatoora ah oo iyaka u adeega si hadhow toole sanad iyo bar dabadeed markay doorashada ummadda la sheegayaa timaado hay uga shubtaan sidii baydhabo kale ah iyakuna ma hayaan runtii dantii ummadda ah waxay doonayaan markaa labaduba inay hallaasi inoo dhigaan soomaali haddaan nahay oan rayidkii nahay oo dabeedna iyagoo hallaasigii inoo dhigaya runtii qarannimadeenii meeshaba lagu waayo inkastoo khilaafka aan dhammaan ee dowladda iyo maamul goboleedyada qaarkood uu muuqdo weli haddana maamul goboleedka galmudug dhexdiisa oo ay ka taagan tahay colaadda shakhsiyan iyo sidoo kale khilaafka dhinacyadooda ah aysanna jirin wax xal ah wakhtigan ayaa waxa uu seeteeyey haddii horumar uu samayn lahaa gobolkaasi galmudug iyo sidoo kale deegaanadiisa iyo in ay ka wada shaqeeyaan dhinacyada maamulkaasi sidii ay doorasho ugu diyaargaroobi lahaayeen ciddii kale ee maamulka ay ku siisimi lahaayeen haddaba maxay tahay waxaa hortaagan in la helo dib u heshiisiin la dhex dhigo maamulka galmudug dhexdiisa waa kan mar kale su-aashaasi oo aan weydiiyey maxamed xaashi carabey madaxweyne ku-xigeenka galmudug halka waxaan haynaa wadanka runtii hadda anaga isxalin weynay wadanka dowlad federaal leeyahay international community aa jooga oo wadanka dhaqaalo ku bixiya oo ummadda maaragtay la socda wadamo derisaa jiro maamulaa jira kala soomaaliyeed oo maaragtay deris nala ah oo ama hirshabelle ha noqoto ama south west ama puntland ama jubbaland ummad badan oo waxgaradaa jirta oo reer galmudugga waxaan diyaar unahay heshiin jil isugu yimaado dadka reer galmudug la isu keeno lawada hadlo markii lawada hadlana haddii dadkaas ku heshiiyaan inaa anagu sii shaqaynana la shaqeeyo haddii doorasho la aadana doorashada lawada aado sida saxdaa laakiin waxay tahay madaxweynaha galmudug asaa dastuurkii lagu doortay oo galmudug ku tuntay sida aan la socotaba qaska galmudug iyo fidnada galmudugna maaragta asagaa ka shaqeynaya sababta uga shaqeynaya waxay tahay dastuurkii lagu doortay xildhibaanadii doortay oo saxda ahayd ayuu diiday maaragta inuu la shaqeeyo annaga saa la socotaba muddaan maraan iskhilaafnay waana la heshiisiiyey kadibna heshiiska jabuuti aa la galay heshiiska jabuuti fulintiisii ayaana maaragtay ku kala tagnay sababta aan ugu kala tagnayna waxay ahayd waxda suuriya dowladda federaalka toban jeer inka badan ay isu kaya keentay mar walbana markii la heshiin raba asaga heshiiska ka baxayay iyo ururka eer sunna oo diidanaa in la heshiiyo ilaa haddana siday u diidan yihiin waxayna isku dayaan galmudug inay xoog ku qaataan galmudugna xoog laguma qaadan karo galmudug qabiilaa iskale ummadaa iskale wada joogta beelo badan ah beelahaasna beel maaragtay habkay wax u wadaan iyo habkay wax u doonayaan raalli ka ma ma jirto hadday siyaasiyin yihiin hadday yihiin maaragtay muxuu ahaa waxgarad yihiin hadday aqoon-yahan yihiin iyo hadday kuwa galmudug ku jira yihiin madaxweynaha galmudugna sideed iyo konton iyo sideetan iyo sagaalkii xildhibaan oo doortay asaga a ka tegay oo mar kale ay xeelka uga qaadeen magaalada cadaado marka runtii galmudug waa waa kala waa kala qaybsan tahay cadaada iyo waxayna kala joogtaa dhulsa mareeb su-aaltaasi lamida waxa aan weydiiyey madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf horta waxa weeye marka ugu horeysa annagu ma nihin maamul goboleed cusub warkooduna wuxuu ku aadanaa maamul goboleed cusub iyo sidii loo dhisi jiray oo odayaal iyo odayaal dhaqameed iyo waxaa laysu keenay annagu maanta maamul dhan oo dhisan oo baarlamaankiisii iyo dawladdiisii iyo caashimadiisii iyo joogoo dhex fadhiya oo shaqeynayaanu nahay inkastoo dowladda federaalka haddi badan lagu hayso qalaqabateyn iyo dacaayado tiro badan oo beesha caalamka ay u filiyaan oo ayaa maaragtay dib badan lagu haya laakiin annagu maamul goboleed xor ah oo cusub oo oo dhisan ayaanu ayaguna waxay ku hadlayaan waxay sheegayaan waxa weeye maamulkii dhisnaa iyo institutionkii shaqaynayay in hadda qabiil loo celiyo oo dib loo celiyo haddaba madaxweyne xaaf maadaama maamulkiisa uu buuq hareeyay dowladdiina aysan isku fiicneen maxay tahay tallaabooyinka la gudboon ee uu qaadayo su-aashaasi markii aan weydiiyey asna sidan ayuu ku jawaabay anigu de waxaan samaynayaa ma jirtaa anagu dowlad goboleed dhisan baan nahay ciidankayaga aan leenahay baarlamaankayaga aan leenahay golahayaga wasiirada aan leenahay annagu waa shaqaysanayna beeshii caalamkana ilaahay mahadii hadda waxay naga ogolaadeen inay toos dhaqaalahayda waxayna noo siiyaan ayagaanu la shaqaynaynaa dowlad federaalna lama shaqaynayno haddayna soo faragashadaanna dee ummadda iyo caalamka iyo cid wale way arka maamulka galmudug wuxuu dhinaca kale dowladda ku eedeynayaa in khilaafaadka dhexdooda ah ee hadday noqoto guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenka galmudug madaxweyne ku-xigeenka oo dhinaca dowladda ay la jiraan dhinacna uu yahay madaxweynaha iyo sidoo kaleeto dhinaca ahlusunna marka sida loogu eedeynayo dowladda in ay dhibaatadaasi ayaga abuureen oo khilaafka dhexdooda maamulka galmudug ee dowladda sal ku leedahayna maxaad ugu jawaabi lahayd waxaan uga jawaabayaa anigu horta aragtidayda ama aragtida dawladda waxa weeye anaku dadka iyo maamulka galmudug inaan kala dhigsano ama cid gaara taageerno dawladda dhexe intentionkeeda ama ama ama dareenkeeda maaha waxaan ogahay xoogga iyo dadaalka dawladda dhexe gelisay markii khilaafaadkaasi soo baxay in intaasoo jeer madaxda galmudug halka laysugu keenay baarlamaanka galmudug halka la keenay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradda arrimaha guduhu dadaal aad weyn aada way ku bixiyeen inay heshiiyaan marka laakiin unfortunately ilaa hadda lagu guulaysan waayey marka waxaanu ugu baaqaynaa eed wax ma tarto soomaaliya eed iyo hebel baa la jirtaa iyo hebel baad kasoo horjeedaa soddon sano ayna kaga dhintay in dadka soomaaliyeed ay ay ay u hoggaansamaan dowladnimada iyo dadka rabitaankooda isla markaana dadka reer yurub ay wada fadhiistaan oo aan annaku inxaaf iyo sunna waa jameeca la xumeeyana ma rabno in baarlamaanka iyo dadka kale cadaada fadhiya iyagoo la xumeeyo aan la talagelinna ma rabno waxaanu doonaynaa inay heshiiyaan oo wax wada dhistaan oo dalka nabadeeyaan runtii waxa weeye haddee xalku wuxuu imaan karayaa ama wanaagsan yahay waxa weeye haddii wax sharciya laisku qabtana haddee maxkamadihii iyo sharciyadii iyo dastuurku waxa uu leeyahay in la raaco haddii kale waxyaabaha oo caamkaa oo siday wax u yihiin xaqiiqadaana dad madax bannaan inay inta ka hadlaan ay yidhaahdaan arrintaasu horta waxa waaqiciga oo runta in laga laga heshiiyo markaas kabacdiyaa go-aan laga gaari karayaa laakiin haddee sida hadda muuqataa waxa weeye yaa wax maroqsan karaya yaase wax marsiisan karaya yaase dhaqaala haysta oo awood leh oo awood leh ayay hadda maraysaa saad u malaynayso waayahay marka galmudug xaalkeeda muxuu ku dambeyn doonaa maamul sidaasi lagu keenay muddo badan oo saas u dheer aan sii jirin muxuu ku dambeyn doonaa qabiilo kala gedisan ay degan yihiin haddii dhinacyada aysan ku heshiinin siduu noqon karaa xaalka galmudug anugu waxaan isleeyahay waxa weeye haddii dowladda federaalka ay qaadato mowqif ah inay dadka deegaanka ayagu khilaafkoodu ama wax kastaba ha ahaadee aysan sii buunbuunin ama ayadu laftigeedu aysan arrintaas u arag siyaasiyan muxuu ahay inay adigu siday ayadu wax u rabto keliya ay wax u socdaan haddii ay ka baxdo waxaan isleeyahay dadka deegaanka iyo khilaafaadka jira intiisa badan waa wax la waa wax la wax laga qaban karaayo ama laga wada hadli karaayo laakiin haddii ay dowladdu ay ku taagan tahay marka ugu horreysaba doorasho aan sharci ahayn qodob sharciyeed aan waafaqsanayn meel ay ku qoran tahay aysan jirin inay tidhaahdo waa qoorqabadaan ku samaynaynaa ilaa wa ilaa saan rabnaan ka yeelaynaa waxaan isleeyahay waxa weeye dadku deegaankana dabcan waa u nugul yihiin inuu saameeyo khilaafaadka ka imaanaya dowladda federaalka waa nugul yihiin waayo ama haddee maamul xumo ha ahaato ama siyaasad xumada loo maga loo adeegsanayo ha ahaato intaba dhibaatay deegaankan u keenaysaa isla markaasna ma filaayo inay abuureyso is-afgarad iyo heshiis khilaafka hadda jiraa mid ka sii culus kana sii dhib badan ayay hadda abuureysaa tillaabooyinka ee hadda dowladda federaalka ee horseedka ka tahay si kastoo ay ahaataba hanaanka federaalka ee soomaaliya ka hanan qaaday dhowaantan islamarkaasina isqooraansiga iyo isku dhacdhaca sabab u ah in dowladda dhexe ee federaalka iyo maamul goboleedyada ay iska horyimaadaan marka la eego waajibaadka labada dhinac ayaa dad badani waxay u arkaan inuusan soomaaliya ku habbooneen qaarkoodna waxa ayba kuu sheegayaan in soomaaliya aysan u bisleen inay yeelato hanaan federaal maadaama ay yihiin dadka soomaalida dad dhan kastaba isu leh waa kan mar kale profesor cabdi ismaaciil samatar maba jiro federaal wax lagu yidhaahda waxa weeyaan qof walba meeshiisi yarayd buu haystaa waa waxa weeyaan muunad weeyaan waxaan lagu leeyahay federaalku haddii federaal sharciya oo ummadda u danaynaya laga dhabaynayo waxaan oo dhan waa laga bixi lahaa waxaana iman lahayd doorashooyinkan iyo waxaan la mid ah in guddi runtii xalaala iminka mid xalaalihii ma jirte guddi xalaala oo maxkamadda sarena ay u jaangoysay oo sharci ummadoo dhan ku dhaxaysa uu ku shaqaynayo oon dowladda dhexena ka amar qaadan tan gobolladan aan ka amar qaadan distoorkii ku socota ayaa waxaan soo jaangoyn lahaa kuwiina ma jiraan xaaladaha wada shaqayn ee cakiran iyo khilaafka siyaasadeed ee dowladda dhexe ee federaalka ah iyo sidoo kale kuwa maamul goboleedyada dowladda dhexena ay ku doonayso in madaxda maamul goboleedyada ay kuwa haatan ayada aan ogoleen meesha uga saarta kuwo ogolna ay halkaasi ku keento dowlad goboleedyada hogaamiyaashoodana ay u muuqdaan in ay ayaga isbidayaan awood gobollada ay ka taliyaanna ay u madax bannaan yihiin ayaa haddii taasi ay sii socoto waxa ay keenaysaa in ay dhaawacdo dhinac markii laga eego dowladnimada soomaaliya iyadoo soddonkii sane ugu dambeysay waddanka soomaaliya uu ku soo jiray burbur dhinac kastaba leh guud ahaana barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waa naga intaa toddobaadkan midkan mid lamida inta aan ku kulmi doonno dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo